oo weli uu sii soconayo khilaafka u dhexeeya garabyada isku haya xisbiga talada somalilan haya ee kulmiya ayaa maanta waxaa hoteelka maasoor ee magaalada hargeysa shir jiraayad ku qabtay madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo ay weheliyeen xubno ka tirsan guddida fulinta ee xisbiga kulmiye taas oo uu muran ka dhashay oo ay si aadana isu hayaan hogaanka sare ee xisbiga xalayna uu ku dhawaaqay guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi in uu ka saaray guddidii fulinta ee xisbiga kulmiye madaxweyne ku-xigeenka oo hadal dheer oo dhinacyo badan taabanayay madasha ka jeediyey ayaa sheegay in shirweynaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye la qaban doono bisha juun ee sanadkan kowdeeda waxaana uu sheegay inay muhiim tahay inay kasoo qayb gasho oo ay kasoo qayb galaan guud ahaanba golayaasha xisbiga sida fulinta iyo golaha dhexaba isaga oo hoosta ka xariiqay in aanay u qorshaysnayn inay hogaanka xisbiga ku ridaan shirkaasi dhinaca kalena waxaa markii ugu horreysay kasoo dhex muuqday garabkaas ay ishayaan hogaanka sare ee xisbiga kulmiye xogayaha guud ee xisbiga kulmiye xasan siciid oo hore ula safnaa garabka muuse biixi isagoo si rasmi ahna ugu dhawaaqay isagoo ku hadlaya afka xogayaha guud ee xisbiga kulmiye in kowda bisha juun ay qaban doonaan shirweynaha xisbiga oo u soo jeediyey shirweynaha golaha dhexe isagoo u soo jeediyey golaha dhexe ee xisbiga in ay si habsamiya uga soo qayb galaan wakhtigana ay dhowraan waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa hadalkii uu madasha ka jeediyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici
qaranka waxaad tihiin muraayadiisi baad tihiin waxaad tihiin dadka garsoorayaasha ka ah wixii maanta qaranka ka socda rubba qarankooda idinkayna saaran tahay waa markaa intaas waa iga dardaaran inaad wanaajisaan qarankan imageka ka baxaya inaad wanaajisaan qaranka somaliland baa idinku dardaaraya talabaad saad aad la socotaan waxaa halkan maanta isku yimiday guddiga fulinta oo saddex iyo labaatan xubnooda oo aan jecel lahay weliba hadhowbay muran iyo madhane iyo dad baa kasoo horsalahade dee inaad weliba tirsateen oo markhaati ka noqotaan saddex iyo labaatan xubnood halkaa fadhiyeen oo guddi fulinta sidaad la socotaan waxaa qabsoomay siyaasadkii bisha abril ilaa kiyaalaatankeedii shirweynihii xisbiga kulmiye wuxuuna ku qabsoomay hodelka maanta aan joogna maasoor annagu annagoo ah xisbi xukuumiga ah annagoo ah hormoodka isku qabna xisbiga hormoodka ka ah dimuqraadiyadda somalilan annagoo ah xisbiga xeerashiisa iyo nidaamkiisu ilaa laba kun sideedii ilaa maanta xisbiga keliya ee marjacale ee loo xeer iyo nidaam loo noqdo lahaa oo aan marnaba golihiisa dhexe iyo golihiisa fulinta aynu muran gelin isla maantana aan ku qasbannahay inaan dimuqraadiyadda ilaalino inaan noqono saambalka ama hormoodka somalilan maarata xisbiyada qaranka waxaan mar walba aan ku qasbanahay inaan ilaalino shuruucda dalka iyo sharciga xisbiga u yaal labadaba shirweynahaygaasi sidaa yaqaanadayda sheegeen waxaan marnay waddadii sharciga ahayd waxa weeyaan soomaalida ku maamaaday hadduu hadduu halgebi soo rogmad halgeed u qarsooma wixii annagu aan qoranayna waa de waa faalid oo qayb buu ka faalid yahay wixii ka soo baxay xeer qaran ka soo baxayna xeerkaa qaran baa iyo qariyey waxa weeyaan waxaan halkaa ku dooranay ama lanagu doortay sidii xeer number four lii dhigayey hogaankii oo lix qof iyo guddigii fulinta oo isku afar iyo afartan hoggaan ku jira iyo golihii dhexe oo la aad halkaas adka intiinaba wada joogteen lagu caddeeyey halkii marka hore ka ahaa ka ahaa boqol iyo toddobaatan inta maarata tirada maarata golaha dhexe ee lasoo xorayo marka laga reebo inta xil ku noqonaysa oo xeerkayga xisbigu dhigayo inta xil ku noqotahay waxa weeyaan guddoomiyaasha gobollada golaha wakiilada ee xisbiga kulmiye ka mida iyo hogaanka lixda hogaanku xilkay iyogu noqdaan tobankay ugu noqdaan marka wuxuu salku ahaa berigii hore boqol iyo toddobaatan waxa halkaa laga dhawaaqood maqlayseen in boqol lagu kordhiyo maadaama xisbiga xisbi xaakir noqday somalilandna sida u dhala isku timida xisbigeegii waxaa nagu qasbanaaday uradii dalka hadhay o dhan kusoo biireen in la kordhiyo tayada golaha dhexe dabeed waxaa halkaa laga caddeeyey ood miidiha ka ka duubteen in boqol iyo todobaatankii laga dhigay laba boqol iyo toddobaatan laga dhigay halkaa waxaa laga ansixiyey tiradii golaha dhexe sidii xeerku uu dhiindhigayay laba boqol iyo todobaatan wa- halkaa waxaa laga ansixiyey tiradii guddiga fulinta halkaa waxaa laga ansixiyey hoggaankii oo lamarwana habgaar ah iyadoo shuruud ah saas tahay waxaan leenahay walaalaha iyago guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka xeerka lagu doortay iyo shirweynaha lagu doortay unbaa guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee maanta ku dhawaaqay xogeyaha gudaha isku yimaadaan bisha koodeeda waa ku- waxaa lagu doortay kaa lagu doortay muuse iyo iyo maxamed lagu doortay kaa ay caddeeyeen shir guddoonkii ee aan ku dooranay kun iyo boqol iyo labada xerge erge isku yimid ay doorteen iyo- iyo- yaa yaa lagu doortay Een, sidii la sheegayey ee, waxaan ku heshiinay mar haddii oo si- xeerkii aan raacnay oo aan sixinay golihii dhexe tiradiisii mar haddii aan sixinay guddigii fulinta haddaad ku noqotaan waxa loo- waxaa loo dhigay weliba guddiga fulintu waa shan iyo soddonkii hore baa loo dhigay iyo toddoba xubnood oo lagu daray iyo cabdicasiis iyo madaxweyne isagoo xilka ku aayeen guddiga fulinta ka ah oo aasaasi xisbiga ah sidaas ku ansaxday marka la leeyahay shan iyo soddonkii xubnood ee- ee hore la leeyahay dee waa shan isma la yaqaano cabdiraxmaan cumar cali iyo maxamed ah wax murangalaya maaha waxaa leeyahay saaxiibadayo saad la socoteen iyana haddaan ku noqdo khilaafkayga xisbiga kulmiya ee muddada shirku ka qabsoon bilaa waxay ahayd walaalahayoo rabay tala nin iyo laba leeyihiin annaguna waxaan leeyahay waa xisbi qaran oo loo wadaeya tala aynu wada leenahay aan- aan aan shirka ku tegno waxay aakhir soo jiitataba taladii lagu wada lahaabee lagu yimid shirkii shirweyne xisbiga kulmiya lagu yimid waa taladay kusoo baxeen golaha dhexe kusoo baxeen xeerka xisbigaan dhigaya in degaanada ka soo jeedaan ee golaha dhexe ay soo igma ay soo doortaan xaqilma soo doorto suldaanma soo doorto waxa soo xula dadka kas- eh, maaragtay ka- kasoo jeeda maaragtay eh, madaxda sare qaranka ay ka mid yihiin golaha wakiilada cidda gobolka ka jirta guddiga fulinta cidda ka jirta gobolka ka jirta een, een, wasiirada dadka xilka u igmana xisbiga ka mid a yaa xaqu leyna soo xeshaan Een, waxaan ku heshiinay kolkii sidaa xeerkii loo ansixiyey in la- inay soo ururiyaan shir guddoonku ay soo ururiyaan lagu ururiyo iyaga gudoomiye muuse bixi cabdi afkiisa ayuu ka yidhi shirguddoonoo soo ururiya wixii khilaafana soo dhammeeya liiskoo sh- shaandhaysan ood soo dhammaystirteen nagu soo wareejiya ma ribeen inay xaaraanta ka tahay muddo bilay ku dhow labaatan cishay iyay ururinayeen liisas iyo magacda ururinayeen maalin keliya guddoomiye muuse iyo guddoomiye maxamedka ay kama hadal way la shaqaynayeen nin walba wixii kaga hadalay liiskiisii waa u geeyeen maalintii uu soo baxay liiskii inay idhaahdaan hawshaba looma dirin waa nasiib daro Ee, waxaan leenahay talo nin keliyuu ku yeelaa xisbi ku yeeshaa ma jira talada xisbigu waxay soo- lagu gaalada waxay tahay ma- majority leaderta minority xisbigii halkan buu fadhiyaa walaalahi waxaan leenahay xisbiga ku soo noqda guddoomiyaasheeda baa tihiin sidii sharcigu dhigayo nin walba xilkiisa iyo xeerkiisa eh, maaragtay eh, lagu ogol yahay Ee, halka qodob ee meesha ku jiraay ee, sidaa la sheegay waxaa weeyaan dee xisbi konsas buu gaadhay wuxuu ku xisbi ku heshiiyey in madaxwe in guddoomiyaha xisbiga muddada shantana sane soo socota muuse bixi cabdil lagula tartamay waxaa kaloo xisbi ku heshiiyey in ma- musharaxa madaxweynaha uu madaxweynaha hadda talada hayaa oo dastuuriya xaqu leh markiisii labaad inuu noqdo musharaxa madaxweynaha marka